العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين sayidina mawlaana maxamed bacdin alisnaada bal halkan siaan shalayba sheegay cibaaradan labsi baa ka iman karo haddii loo aqriyo wa ama icaadatu bacdi lisnaadi aakhir alkitaabi tarkiib saxiixuu noqonaya oo sanadka barhkii oo la soo celiyo kitaabka aakhirkii laakiin maqsuudkii iyo wixii loo jeeday baanu asal ahaan ahayn siaan shalay soo sheegnayna irshaadkii kitaabkan u asalka ahaa waana sida dee kuba sugan iyeedna muqadimadii ibnu salaax iyo waxaabay ahayd wa ama icaadatu bacdihim waa muxadisiinta barhkood celintooda alisnaad ee isnaadka ay soo celiyeen aakhir alkitaabi halkan marka haddii aan doonina inaan tarkiibkeennan iska haysano waa in la yidhaaho wa ama icaadatu bacdin oo dee mudaafkin baa meesha ka maqan mudaafi ilahigii badh muxadisiinta ka mida soo celintooda alisnaada isnaadka ay soo celinayaan aakhir alkitaabi kitaabka dhammaadkiis marka kitaabkii la dhammeeyey isnaadkii ay dib ugu soo celinayaan falaa yarfacu hada alkhilaafa khilaafkan ma kor yeelayo ujeedada waxa weeye muxadisiinta qaar baa waxa ay tahay axaadiistan nuskhada ama dee jus isku sanadka keliya ah markaa la aqriye lagu aqriyo kii koobaad mooye intii kale wa bilisnaadi ama wa bihi ee uu dhammaado kitaabkii axaadiista sanadkaa keliya wada lahaa ama juskii ama nuskhadiiba ay dhammaato ayay si bal waxa weeyaan ruuxii uu dhaafay sanadkaasi in markii hore casharka dhex ka soo gaadhay ama majaalista qaar ay dhaafeen si bal sanadkii uu ogaado ayay dib ugu soo celinayeen sanadkii markaa kitaabku dhammaado bal waqtiyada qaarkoodna muxadisiintii casuurtaas markaastan oo kale cashar haddii la aqriyayo isnaad keliya wada lahaa markaa darsigu dhammaado ayay isnaadkii dib ugu soo celinayeen kollay arrinta ugu barhkoodna marka maalinta kitaabka la khatimo ayay dib ugu soo celinayeen marka kollay faa'iidada horta taasi ay lahayd waxa weeye dadkii iyagu fawdka lahaa ama wax dhaafay lahaayeen casharka bilowgii aan joogin ee sanadkiiba aan maqline waxay ku soo gaadheen iyadoo wabil isnaadi ama wabihi la leeyahay ay tahay ayaa markaa loogu soo celiyo casharka dhammaadkiisa ama juska dhammaadkii ama kitaabka oo dhammaadkii loogu soo celiyo sanadkiibay dee ogaanayaanoo marka axaadiistoodii markii hore aanay sanadkeedu wuxuu yahayba aanay laba socon ayay garanayaan oo sanadkiiba taa ugu xidhiidhaya horta taasi weeyaanu faa'iidada kuba sugnayd caadadoodna labada xaalaba way jireen oo ibnu kathiir oo kale wuxuu sheegaa markaa der inay majlisku dhammaadeen lagu soo celin jiray iyaga muxadisiintii waqtigiisu sakhaawi oo kale wuxuu sheegaa maalinta la khatimayo un yowma alkhatm in dee dib loogu soo celin jiray labaduba wax keliya inoo wada tilmaamayaan bal taasi haba jirtuu leeyahay oo faa'iidadaa gaarkay leedahay laakiin arrintii aan soo haynay ee ninka axaadiidkii koobaad uun sanadkii ku maqlay inta kalena aan dib wabilisnaadi lagu kaaftoomay ee axaadiistii wabilisnaadi un ay laba socotay marka uu warinaya khilaafkeeda soo maray sanadkii intuu soo qaato xadiidkan lama xidhiidhin kara inuu xaalada caddeeyo mooye barhkood ay lahaayeen dee in badanna aan soo aragnay inay bannaan tahay bal haddii khilaafkii meeshii kollay sanadkan la soo celiyey kagama baxayo oo dee kollay xaaladii way taallaa uun axaadiistii bal aanu sanadku laba socon marka gooni loo warinayo hadalkii kuba sugnaa ama ha la kaaftoomo ahayd amase meye ha la caddeeyo si abu isxaaq lisfiraniiyana lahayn muslimna uu raaci jiray dariiqadaa uu raacay arrinka khilaafkii waa jiraya uun waayo sanadkan dambe la sheegay kama dhigaya xadiidkii ama axaadiistii mid sanadkeedii la xidhiidhay ee sanadkii ka gooni unbay tahayba intaas baa hadalku yahay falaa yarfacu hada alkhilaafa ila anahu yufiidu wuxuu faa'iideynaya alixtiyaada ixtiyaad oo khaasatan dadka aan sheegnayna faa'iidadaa weyn buu u leeyahy wa ijaazatan ijaazana waa kulansanaya baaliqatan xeel dheer oo min aclaa anwaaciha anwaacdeeda tii ugu sarraysay oo bal haddii aan kaba dhigno sanadkii dee kaa koowaad mooye kuwan kale ruuxu markaa uu sanadkii kumuu maqline imaka aan kaba dhigno inaan lagu warin karahayn laakiin sanadkan dambe la sheegay baa waxay ka dhigan tahay dee sanadkii xadiisku waa kaa waana nooc ijaazo oo ruuxii looga ijaazaynaya inuu sanadkaa kaga wariyo faa'iidadaa kalaa ku sugan ee laakiin khilaafkii kollay meeshii kama baxayo intaas baa idintii noo arsanay alxaadi cashara faracii koob iyo tobnaad idaa qadama hadduu horraysiiyo ninkii xadiidka aqriyayayba almatna matnigii wadalika ka qaala anabiyu sala allahu calayh wasalam kada buu yidhi aw il muqaddima tamatigii buu horraysiiyey wa akhara alisnaada isnaadkiina waa dibdhigay wadalika ka qowlihi rawaa naaficun can inabiyi sala allahu calayh wasalam kada saasaa buu yidhi dabadeedna uu sanadkii dhammeeyo hadalku waa ii socon doonaaye cibaaradan bal u fiirsada wuxuu sheekhu ka caamahay halkan sheekh yaanan odhanin ee matniga aniga ii yaallo kolley waana idin yaalaaya idaa qaddama almatna waa sax oo ujeeddadu waxa weeyaan marka xadiid sanadkiisa lagu warinayo dee sanadkaa lagu bilaabaa matnigna wuu dambeeyaa wuu cagsiyey haddaba oo matigii buu soo horraysiiyey hadhowna sanadkii buu sheegay xaaladaa ina labsi kuma sugnaa cibaaro kalea inoo taalo awil matna dee markii horedaba uu inoo yaalla matiga in la horraysiiyo wa akhara alisnaadana waa suuradii hore un kollayna matnigan dee aan hayno ama dee tadriburaawi saasaa inoogu sugan iyo matnigan la madbacaysan sakhaw sharaxiisana matiga la madbacaysan waa sidii ku sugnayd matni kitaabku leeyahay oo uu doctoorkan mustafa alkhan la idhaha ee kutubta kala duwan isaga iyo rag kalena ay wada leeyihin adigu waxa weeyaan uu taxqiijiyeyna cibaarada san baa kuma sugnayd nin kaleo maxamed cuthmaan khashti la idhaha alkhashti oo isaguna matni kitaabkan ah kamidaad dabciye oo nashriyey oo yar taxqiiq bal mathalan iyo tacliiqba kuma lina cibaaradoodu saasay kuma sugnayd cibaaradna kolley maqsuudkii dee haddaan taawiil aynaan ku samayn ujeeddadii ma caddaanayso laakiin irshaad oo kaleo kitaabka asalkiisii ah iyo muqadimadii ibnu salaax iyo dee kutubta iyadana kale ama laga soo ikhtisaariyeen kitaabkeenan ahayn ama nadmiyadii oo kale cibaaradoodu way ka dunaydo bal cibaaradii irshaad haddaan soo qaato waana tii loo jeeday idaa qadama almatna cala alisnaadi waata inoo taala matnigii hadduu horraysiyo isnaadkii ka horraysiiyo haddaba halkan dambe cibaaradiisu maxay ahayd waana cibaarada muqadimada aw dakara almatna wa bacda alisnaadi maaha imaka matnigiina waa sheegay laakiin iyo isnaadka barhkii oo waxa ay tahay suurada horena matnigii oo dhan buu horraysiinayaa markaasuu isnaadkii oo wada socda dambaysiinayaa suurada ku xigtana ee misaalka labaadba uu inoogu soo dhigtayna isnaadkiibuu qayb ka mida sheegayaa ma waxa weeyaan qayb ka miduu sheegayaa marka qaybtaa ka midi halkiisii bay kuma sugan tahay laakiin isnaadkii ma dhamma markuu isnaadkii qayb ka mida sheego ayuu dabadeedna sanadkii matnigii sheegayaa dabadeed buu sanadkii kusoo noqonayaayo suurada horena sanadkii oo dhan buu dib u wada sheegayaa suuradan labaadna wixii sanadka ka hadhsanaa ayuu sheegayaa isagoo sanadkii markaa gaadhsiinaya un halkii uu ka qaaday markii hore ama umay halkii uu dee intii uu soo goostay uun halkii ka xidhiidhinayo halkii hore laba xidhiidhinaya taas bay suuradu tahay oo bal matalan markaa haddaan egno cibaaro suyuudi aw akhara alisnaada min aclaa waa nooc yar ta'wiil baad moodaaye waxay la tahay anugu cibaaradu ku haddii nusqadii asalka ayd iyo muqadimadii taasi kuma sugan tahay cibaaradan inaan kuba tirinayna nooc khalal kuba sugan yahay oo markaan idhaahno idaa qadama almatna ka qaala anabiyu sala allahu calayh wasalam kada taas baan idhi idaa qadama almatna aw dakara almatna halkan waa cibaaradii muqadimada iyo waa cibaaradii irshaad dee iyagana kutubta waasalka kitaabka meel kale kama imanay kutubtaasuu ikhtisaarinayay aw dakara almatna wa bacda alisnaadi isnaadkii lama wada dibdhigayo ee waa isnaadka qayb kaba mida iyo matnigii buu israaciyey labada xaalo waabatan wadalika ka qowlihi rawaa naaficun can inabiyi sala allahu calay wasalam kada oo naafic baa la sheego isnaadkii kaba mid ahaa waatan rasuulka ilaahay buu kaba wariyey kadaana waa matnigii matnigii buu sheegay muxuu dabeete kusoo laabmaya labada xaalaban uma yaquulu wuxuu odhanayaa akhbaranaa bihi xadiidkan waxaa noogu warramay matniga aan sheegay fulaanun can fulaanin baa noogu warramay xataa yatasila ilaa uu la xidhiidho suurada horena ee qaala nabiyu sala allahu calayh wasalamna sanadkii buu soo gaadhsiinayaa rasuulkii ilaahay suuradan labaadna raawigan markii hore uu ku bilaabay naafic oo kale misaal ahaan ayuu sanadkii soo gaadhsiinayaa oo sanadkii ilaa halkaas ina intii kale way joogtaa kolley halkana dee irsaal baa kuba sugan ama bal matalan haddii ay ahayd rawaa naaficun can ibni cumara can inabiyi sala allahu caleyh wasalam markuu sanadka ku laabmaya ilaa naafic buu soo gaadhsiinayaa la soo xidhiidhinayaa amaa ta hore sanadkii oo dhan baa wada maqnaaye rasuulka ilaahay buu soo gaadhsiinayaa haddaba bal taasi hadday dhacdo saxa xadiidkii warintiisaas lagu warinayo way ansaxaysaayo macnaha xaaladaa wuxuu ku noqonayaa sanad mutasila ayuu kuba noqonayaa ee ma noqonaya dee markii hore siduu ku bilaabmay oo ama mucallaqnimadii ah ama sanadkiisii oo dee waxay kaba maqan yihiin mucdalnimo ama dee wixii aan idhaahnaba ama irsaalnimo markaan macnihii caamkaa soo qaadano taa ma noqonaye kol haddii sanadkii dib loo sheegay wuxuu noqonayaa sanad mutasila way ansaxaysaa taasi wa kaana wuxuu noqonayaa muttasilan mid xidhiidhay buu noqon marka intaa ishkaal ma jiro matalan mihaal haddaan soo qaato saxiixa bukhaari waxaa ku sugan kitaabuulcilmi awaakhirtiisa inuu yidhi isagoo dee baabna markaasi adigu uu dhigtay bal ruuxii kaba tegayey waxyaalihii barhkood ku gaabsanayay isagoo kaba baqanaya dadkan xaadiriinta fahamkoodu inaanu gaadhin wa qaala caliyun xadisu nnaasa bima yacrifuuna atuxibuuna an yukadaba allahu warasuuluh waa matigii waana mawquuf bukhaari saxiixiisa siduu ku yahay cali baa yidhi dadka waxa ugu warantaan markaa wacdiyaysaan wuxu sheegaysaan kolba waxa ay garanayaan waxaa fahamkoodu gaadhayo atuxibuuna an yukadaba allahu warasuuluh bal lafdiga xadiidku ama asarkani sidaasuu ahaa sanadna marka hore ma sheegin markaasunbuu deeta bukhaari dib u laabmo deetu yihi xadahanaa bihi cubaydullahi bnu muusa can macruuf bni kharabuud can abi tufayl can caliyin markii dambe dibunbuu u sheegay sanadkii oo wada dhan sheekhiisii laga bilaabay ilaa cali markii horena matigii buu sheegay markaa matigii buu soo horreysiiyey sanadkiina markii dambe ayuu sheegay waana gaadhsiiyey ilaa halkii oo cali buu soo gaadhsiiyey marka maxay noqonaysaa taasi dee waa dariiqo wax lagu warinayo taxamul saxiixa xadiidkaasna mutasil buu saa ku noqonayaa oo sanadkan ka daba yimi waxba ma yeelaya oo kama dhigayo inqidaac ama irsaal inuu ku sugan yahay sanad mutasila weeye horta bal markaa taa dee aimana way sameeyaan walow kolkol marka ay kala bedelayaan kollay malaa wax keenay uu yahay ee dariiqii markii hore la yaqaanay ay ka bedelayaane laakiin bal ibnu khuseymena insha allah shaarixa inoo soo noqlin doona waan arki doonaaye laakiin bal taasi waa wax dhacaya kol haddii sanadkii la dhameeyeyna sanad mutasila weeye xadiidkaasna sanadkiisii waa xidhiidhay wuxuu laba midiyey iyadoo la horreysiiyey oo kale intaasi waa inta inoo hore wa kaana muttasilan falow araada hadduu doono man samicahu ruuxii maqlay haakadaa xadiidka sidaa uba maqlay taqdiima jamiici lisnaadi isnaadka dhammaantiinuu soo horreysiiyo fajawazahu way baneeyeen bacduhum barhkood way baneeyeen wayanbaqii waxaa dee habboonba fiihi khilaafun kale waa ikhtisaarkii ayaa kitaabkii hore an yakuuna fiihi khilaafun bay ahayd oo ikhtisaarkiibuu kelimada gooyay dee markaasi uu bal kitaabkii hore wuxuu nagaba yaraado dee macnahaasi waa inoo joogaayo waan iska soo qadaraynaa wayanbaqii waxaa meesha ku habboonba an yajii'a ama an yakuuna inuu noqdo fiihi noocan fiigiisa khilaafan in badan ama culimada qaar haba baneeyeen waana sidaa bannaan be laakiin khilaaf halkana la soo geliyaa oo khilaaf yimaada waabay iska habboontay ama waa imanaysaa ka taqdiimi bacdi lmatni kalkhilaafi fii taqdiimi bacdi lmatni sida khilaafkii kuba sugnaa matniga barhkii oo la horreysiiyo calaa bacdin barhka kale lagaba horreysiiyo binaan iyadoo lagu binaynayo khilaafkaasi ama ku salaysan yahayba calaa manci riwaayati bilmacnaa waa khilaafkii halka ahaa ama mancintii la manciyay dee khilaaf wejkii buu ahaaye in macno lagu wariyo iyadoo taa aan ku salaynayno ama ku binaynayno oo bal matalan masaladii hore iyada waa inoo caddahay oo haddii sidaa lagu wariyo xadiidkaasi waa kol haddii sanadkii la dhameeyey waa sanad muttasil oo xadiid sanadkiisu xidhiidhay weeye waana inoo caadiya oo isagiyo kii laga horreysiye wax farqigoo jaanibka u dhexeeyaa ma jiro laakiin meesha maxaa timi adigu sheekhaagii waxaad kaba maqashay sida nin bukhaari warinaya ka soo qaad xadiidka aan soo sheegay buu warinayaa dee bukhaarina sida ugu sugnaa waxay sanadku inuu dambeeyo matinguna uu horeeyo haddaba wuxuu doonay inuu sanadkii sidii caadigaa ka dhigo oo uu sanadkii soo horreysiiyo matagiina dambaysiiyo maqalkiisu laakiin muxuu ahaa iyo dee samaaciisu saa waa ka dunaayo sanadkoo dambeeyuu xadiidka ku wariyuu kaga maqlay sheekhiisii haddaba miyuu caadigiisii ku soo celin karaa oo si dee jaadada ay kaba cabirayeen ama dariiqii la mari jiray oo ah sanadku inuu horreeyo matigu dambeeyo taas miyuu ku warin karaa taas weeye imaka masaladu marka wuxuu soo naqliyey bacdi ahlilxadiid oo raggii hore kaba mid ahaa inay suuradan baneeyeen waxay dhihi oo warkaasna waa muxadisiinta qaarkood bal dee waa qowlkooda raajixa ama halkan suunaweyba kitaabka asalkaa ku yidhi sawaabkaa weeye taasi waa mid laakiin meesha maxaa taallo waa ibnu silaax iyo waxyaalana uu ishaaray in halkan iyadna khilaaf geli karo khilaafku wuxuu kaba imanaya ama uga nadiir dhigay masale aanu intaa u dhaafin intaa umuu dhaafin masaladan oo muu soo dhigan ee tan unbuu dee nadiir ugaba dhigay oo hadday dhacdo xadiis wada socday oo matnigiisii la kala horreysiiyey bal matalan xadiidkaa buniya alislaamu calaa khamsin dee shahaadati an laa ilaha illa huyabaa u horreysay bal markaa dee wa iqaami salaati aada joogto haddii halkaas oo kale dee soomkii la keeno oo kale oo soomkii jumladiisi waana jumlooyin marka la eego xadiidku siduu u wada socdo dee mid kastaaba rukni islaama yahay haddii la kala horreysiya haddii la kala dambaysiya horta maqsuudkii weyna waa xasilaya xagga fahamka iyo khal matalan khalal ku imanaya iyo dee taasiir weyn oo xadiidka macnihiisii taasi ay ku yeelanaysaa noocaas dee bal tartiibtaas mooye maba jirto haddaba taasoo kale haddii la kala horreysiiyo oo xadiidka siyaaqiisii wax laga bedelo iyadoo taasi aanay xataa macnihiisii darar ama aanay ku keenin nuqsaan kuba keenin bal taasoo kale khilaaf kuba sugnaa oo culimmadu ay taas iskuba khilaafsanaayeen oo kale ayuu la mid yahay oo soo noqonaya halkan oo markaa halkanna khilaaf waa iman karaa maxaana khilaafka u asala waa masaladii aynu soo marnay alriwaaya bilmacnaa waataynu soo aragnay culimmada qaar le lafdiga un ha la ilaaliyo siad wax ku maqashay uun kuba wari markaa khilaafkii halkaa kuba sugnaa ayay ku ayaa sal u noqonaya ama asaas uga noqonaya taas buu yidhi marka in laakiin nawowi oo kale raximahu llahu tacaala kitaabkiisa irshaad wuxuu kaba cabiraa saxiixu aw sawaabu jawaazi hada tan horeynu hayno ee sanadkiiyo matnigoo la kala horreysiiyaa qowlka saxiixa ama sawaabkii waa inay bannaan tahay masaladanna loogama qiyaas qaadan karaa ayuu yidhaah nadiir uma ahoo sababtu waxa weeye haddii aan matnigii kala horhorreysiino waxaa dhici karta macnihii matnigu inuu isbedelo oo halkaa ay takyiir kuba yimaado laakiin sanadka haddaan horreysiiniyo haddaan dambaysiino wax macnoo isbedelayaa ma jirto wax takyiiroo xadiiskii ku imanayaa ma jirto dee markaa qiyaaskani waa qiyaas maca alfaariq masaladaasna la mid ma noqonayso haddii taa la manciyeyna iyadoo bal mancu riwaaya bilmacnaaba lagu saleeyey waxay ahayd iyada takyiir baa iman kara takayur baa xadiiskiiyo khalal baa ku iman kara macnihiisi halkanse kuma iman karo bal markaa masaladan laguma takhriijin karo siduu bulqiniisba yidhaaho shaarixuna uu soo noqonayo masaladan kalean hayno bal taasba weeye masaladana hadda intaasumuu khilaafkeedii ka ishaareeya inoomu masalan masaladii intaa umay dhaafine waa masaladan ay tan kuma bineeyeen laakiin a'imadii kaba horreysay barhkood baa waxay soo naqliyeen oo a'imadii hore ay kaba soo naqliyeen barhkood qaba in xadiidku kol hadduu jubashaa kala gogo-an yahay ama kala madax bannaan la kala horreysiin karo taasi ay bannaan tahay barhkoodna haddii aanay irtibaad jirin waa dee sax laakiin haddii irtibaad jirama ma banaanaanayso tagayur baa ama isbedel baa macni ku imanaya khilaafku yahay waa masaladan ay intanun ka yar ishaareen tandiirkanun ay usoo qaateen bal matalan waxaan leenahay qowlkii raajixa ama sawaabka ahaa haddii uu ruuxu kuba maqlo xadiidkii matnigii oo soo horreeyey oo uu sanadkii isagu horreysiiyo wax ba'si oo ku sugan eo dhibi kuma sugna bal intaa weeye laakiin sharaxa bal halkan halka uu faa'iidada dhigtay cibaaradaa yar eegta wuxuu leeyahay shaykhulislaam baa wuxuu yihi horena waxaan usoo sheegay shaykhulislaamkani xaafid ibnu xajar inuu yahay sayiduu soo celcelinayaa xadiidkoo sanadka laga horreysiiyo ibnu khusayma isna kitaabkiisa u dhaca laakiin isagu arrin buu ula yimaadaayo haddii sanadka uu maqal ama dacfi ku sugan yahay markaas baa wuxuu sameeyaa matnigu ku bilaabaa walow sakha uu yidhaaho ninkii maqaalku uu ku sugnaa buu dikriga ka bilaabaa marka uu matnigii dhammeeyo ayuu sanadkii dib u sheegaa waxaanu isagu soo yidhi oo kitaabkiisa uu kuba yidhi saxiixiisa intan lagaba hayo meelo kaba mid a ruuxii sidaasi ka duwan iiga soo wariyey anigu taas ma fasaxayo oo dee taa kamammu banaynayo ma aha ee sidaa anigu aan ku wariyay uun ha laguba wariyo marka haddaan masaladan nidhi way bannaan tahay sanadkii markii hore dambeeyey in la soo horreysiiyo ibnu khusayme waa laga soo reebayaa waayo isagu qarad buu ula yimi maanta waa kan yidhina sidaa si ka duwan yahan laygaba warinin marka hadduu ninka la yimi ibnu khusayme uu ahaa isaga sidiisii baa loogu daynayaa waana hadalka inooguba sugan taas wey oo markaa ibnu khusayma saa caadadiisu ama dariiqadiisu ay tahay waana muujin uu ku muujinaya sanadkaa uu dambaysiiyey sanad maqal ku sugan yahay ama dacfi ku sugan yahay inuu yahay ayuu marka horeba isagoo dhan waa daciif taa ku muujinaya marka isaga tiisii lagama bedeli karo hadalkan uu suyuudi noo soo dhigtay waa hadal cad waana hadalkaa xaafid muxajar inoogaba soo naqliyey alfiyadiisa markuu masalada soo qaadaya khalal dhacay ama waham dhacay waxaa suurtagala dee inay sabqu qalam ay tahay in dee bal matalan raggii nasaakiinta dambe dee waa suurtagal kelima iskaba bedelantay markuu kelimadan ama intan sheegayuu kaba cabiraa wabnu khusaymata yuqadimu sanad xaysu maqaalun fattabichu walaa tacad oo ibnu khusayma sanadka horreysay dee sanadkana horreysiintiisu waa dariiqadii caddayd ee waxay ahayd meeshan yuakhiru sanad sanadkuu dambaysiiyaa in la yidhaaho matiga alfiyada waa sida dhacday waana marka uu maqaal ku sugan yahay isaga raac oo ujeeddadu ha ka gudbinoo isaga ha kala horraysin wuxuu sidaa kuba wariya bal waxaan leenahay ama sabqu qalam haba noqdo waayo in kitaabka alfiyada kan ka dambeeyey taariifkeeda waayo alfiyada meelo ka miduu kitaabkan uu u celiyaa wax oo u ixaaleeya kana horreeyo alfiyada dambaysay laakiin ama sabqu qalam haba noqoto ama dee nasaakhiintii taasi ha kaba timaadee waa wax inooguba sugan taas kitaabkiisa walow rawaa hadduu wariyo shaksigu xadiisan xadiis uu wariyo biisnaadin isnaad uu ku wariyo suma atbacahu uu raaciyo biisnaadin isnaad aakhara kale uu ka daba keeno wa qaala uu yidhaa fii aakhiri isnaadkan labaad aakhirkiisa mislahu isagoon xadiiskii sheegin waa xadiidkaa hore mid lamid ah intaasun uu yidhaasa muslimba uu sameeyo fa araada uu doono assaamicu ruuxii maqlay ee saas labada sanadba waa maqlo midna matniga la socday midna halkii matniga laga sheegi laha milahu unbaaba la yidhi mislahud buu ku maqlay isagoe matniga oo loo dhammeeyey ama la aqriyey mamuu maqlin haddaba uu doono riwaayatalmatni matnigii inuu wariyo bilisnaadi thaaniy isnaadkan labaad uu kuba wariyo faladharu sida maanta halkan muuqashada badan mancuhu waa suuradaa in loo diidayo oo lagaba mancinayo wa huwa qowlu shucbata shucbo qowlkiisii weeye taasna xagga mancintu waajaazahu inuu sanadkii labaad matnigii ku wariyo adda wuxuu ka maqlay un uu ahaa milahu uu ahaa uu kuba wariyo wuu baneeyeyoo athawriyu sufyaan waa baneeyey thawri iyo wabnu maciinin ina maciin laakiin waa shardiga idaa kaana hadduu yahay raawiga markaa milahuda isticmaalay mutaxafidan mid dee adugu aad i xuruufta iyo kelimaadkiiyo aad u dhowro oo ilaaliyo taas oo de bal taas uu yahay sida muslim oo kale oo mumayiza oo macnaa daabido weeyo umuuraha dabdiya oo mumayisan kala soocaya bayna alalfaadi alfaada dhexdooda ruux kala soocaya uu yahay tanna maxay tahi waa masalo kale oo dee culimmada kutubtooda inoogu soo noqota xataa dee riyaadu saalixinkan meelo ku xusuusna isagoo meelo dambe cibaaradan intuu xadiis dhigtay xadiiskii labaad mitlahun ay taalay bal markaa waxa ay tahay ruuxu sanad dhan ayuu maqlay matnigiisiina waa maqlay haddana sanad kale ayaa la raaciyey sanadkii kale matnigii lama sheegina waxaa la yidhi matnigii horeo kale un baa la yidhi marka waxa weeye suuradani hadduu ruuxu siidee uu ku maqlay inuu ku wariyo sax wax dhibi ma jiraan ee wuxuu doonay sanadkii labaad inuu matnigii uu maalan sanadka hore la socday laakiin kana milahu un la yidhi sidaa loogu ixaaleeyey inuu dib ugu wariyo intuu sanadkii labaad sheegay matnigii uu dhammeeyo ayuu doonay suurada a'immada qaarkood waa kan shucbaba kaba soo naqlinayo isagu wuxuu leeyahay maye sidiisii un ha ku gaabsado oo yaanu bal milahudii iyo haddaanu xaalo kaleu ku caddaynaya si ay noo soo socotay aanay jirin tii un ha ku gaabsada ayuu leeyaho shucba waa diiday laakiin sufyaanu thawri iyo ibnu maciin oo a'imada waaweyna ayaa wuxuu inooga soo naqliyey raawigii milahu isticmaalay baan eegaynaa hadduu ruux dee daabid ah xuruufta iyo waxyaalaha iyo alfaadaha aad u ilaaliyo uu yahay oo bal matalan dee markaa uu milahu uu yidhaahdo xadiis uu hubsaday kii hore la lafti ahaa taasun uu ku idlaaqayo eenuu isagoo macnoun ay wadaagsadeen milahu aanu odhan ahayn uu nin siaasa yahay dhib ma laha iyadoo sanadkii labaad la sheegay matnigiina waa la soo qaadan karaa oo matnigii horaa la raacin karaa laakiin haddaanu mutaxafid ahayn kaa daabidkae umuuraha alfaada aad u ilaaliya la socdee kala sooco aanu ahayn iyada sanadkii hore iyo mee sanadkii dambe iyo matnigaa hore laysma raacin karo saa uu shucba ba yidhi lakiin shucba isagu baabkaba waa iska xidhayaa wuxuu leeyahay dee waxaa dhici karta meesha in farqiya jiraan lafdigan mithla huna dee maaha had iyo goor in loo isticmaalo wixii kaa kale ay si kastaba isugu mid ahaayeen kolkol buu macnuu ka acamsanaan karaa oo muwaafaqadii alfaadda wuxuuba uu ka waasaxsanaan karaayo muwaafaqo macno inuu meesha soo geli karaayo si guud buu ula mid yahay meesha iman kartaa marka kol haddii arrintaasi imanayso haddii uu doonayo inuu sanadkan dambe matnigi kusoo naqliyo bal culimada barhkood siday samayn jireen way noo soo socotaaye laakiin yaanu kusoo naqlinnun ee qolooyinkaa kalena milahu bay ka eegeen alfaadii inay la mid tahay qaaliban markaa sidaa daraaddeed uu ugu warin karo matnigan markaa sanadkan dambe matnigii hore wa kaana jamaacatun jamaaca waxay ahaayeen min alculamaai culimada kaba midi waxay ahaayeen idaa rawaa hadduu wariyo axaduhum midkood mila haadaa kaas oo kale oo macnaa riwaayadiisiiba waxaa ku sugnaa xadiidkaas ama sanadkaa aan matnigiisii la raacine milahu yidhi sab muslim aada ugu soo noqnoqota oo bal maalan dee taasna inuu bal markaa ay muwaafaqadu alfaadii oo dhan ay tahay iyo inay awqaadda qaarkeed farqiya uma dhexeeyaanna dee to kollay mala taas haddii aada loo tatabaco kitaabkiisa waa meelihii uu milahu yidhi oo dhan lasoo eego walow kolkol riwaayaatku dee khaarij asaxiixayn ama khaarij alusul ba ay noqonayaan wuxuu ixaalaynayaa oo kolkolna matigii aana helayn in badan baa xaafid ibnu xajar fatxulbaari kusoo celceliya wa fii riwaayatin saaqa muslimun sanadaha walam yasuq matnaha riwaayo muslim uu sanadkeeda sheegay laakiin matigeedii aanu sheegin fatxulbaari bay kusoo noqnoqotaa lafdigii buu dhiganayaa deetuu leeyahay muslim sanadkeeduu sheegay walam yasuq laftaa laakiin laftigeedii ma sheegin waa kuwan uu ama naxwahu yidhaaho ama milahu khaasatan sheekhan sheekh maxamed cali aadam ee sharxay in nasaa-igin oo imaka wadaha muslim isna aada u dheeraynaya oo dee bal qaybihii hore kitaab limaan baaba shan mujallad maraya ayaa wuxuu waxyaalaha dee kitaabkiisa waasiciyey oo uu cinaayo dana kaba mid a berihii milahu ama naxwa uu yidhi buu doondoonaa inuu matigii ama laftigii sooba helo bal markaa taasoo kale hadday wadataab noqoto waaba dhici karta in la eego muslim inuu dhammaan milahu ilaaliyey alfaadii uu ilaalinayay markan milahu uu leeyahay iyo inay macnuu kaba acamsanaado iyado waa wax la ogaan karo bal wuxuu leeyahay umuurahaasaa iman kara sidaa daraaddeed baa qolooyinkan diidan hadalkooda uu yahay wa kaana waxay an jamaacatu min alculamaa idaa rawaa axad mila da hada kaasoo kale oo uu lafdigaa milahu ay sanadkiisa dambe ay uguba sugnayd dakara lisnaad horta isnaadkii dambe uu sheegayay uma qaala wuxuu odhanayay mila xadiidin qablahu waxaanu la mid yahay ma xadiid matigani xadiidkii ka horreeyey hortii lasoo sheegay marka muxuu raacinayaa matnuhu kada ay wamatnuhu kada matnigiisna sidaasuu ahaa oo si uu u yar kala sooco si uu ku maqlayna u caddeeyo ayaa markuu soo gaadho halkii mislahudii uu doonayana inuu matnigii sheego ayuu odhanayay mila xadiidin qabla waa xadiidkii sanadka hore la socday oo kale markaasuu raacinaya wamatnuhu kada dee matnigiisuna saa iyo saasuu ahaa bal barhkood saasay waa caddayn uun ujeedadoodna waa dee nimankaasaan aragnay ilaalin ay iskaba ilaalinayaan si ay wax ku maqleen si ka duwan iyagoo riwaayo meeshu ay tahay iyagoo le hebel baan taa kaba maqlay ama hebel baan kaba warinaya wixii ay kaba maqleen ama si ay uga maqleen si ka duwan inay ugaba soo naqliyaan oo ay noqoto inay dee waxaan u odhan ay kaba sheegaan taa iyagooba iska fogeynaya ama iskaba dheeraynaya weeye wakhtaara alkhadiibu hada khadiib noocaas oo kale ee habkan matnigiina la sheegayo laakiin kayfiyadan loo sheegayo iyadoo sanadkii dambe uu laba socdo taasuu doortay wey wa ama idaa qaala hadduu raawigi yidhaaho markuu sanadkii dhammeeyey naxwahu milahu muu odhanay naxwahu buu idhi faajaazahu thawriyu thawri isagoo guud ahaan eegayo alriwaaya bilmacnaa inay bannaan tahay tan nafteeda in sanadkii labaad iyadoo hadda wixii la socday naxwahuna uu ahaa matnigii hore la raaciyo way bannaan tahay buu yidhi wamanacahu shucbata shucba markii horeba waa manciyayey laakiin waxaa kusoo biiray ibnu maciin oo suuradii hore banaynaya tan diidan iyo ibnu maciinin ibnu maciin iyo shucbana way manciyeen oo kol haddii naxwahu ee meeshii muwaafaqo alfaadeed meeshii ma jirto ama ma badnaba dee ma aha had iyo goor inay alfaadii isku waafaqsayn bal markaasi haddaba laftigii dee arrinkaas aanay noo soo gelinba ariwaaya bilmacna ayay iyagu hor joogsadeen tan way manciyeenba laakiin haddii aan badnayno alriwaaya bilmacna kollay arrinku wuu iska sahlanaanaya uu fudaanaya qaala alkhadiibu khadiib wuxuu ihi bal dee shucba markii horeba waa manceeyo wuxuu lahaa lafdigun hala ilaaliyo ibnu macin suuradii hore waa baneeye waxay dee uu baneeyey waxa qaaliba ama badanba dee in alfaaduhu ay la mid yihiin alfaadihii hore oo wax mukhaalafi ah oo xagga alfaadii aanay jirin suuradan dambana waa baneeye wuxuu u diidayaa dee lafdigii baaba kala dunayn naxwahuna mithlahu waxay keenaysay ma keenayso haddaba khadiib baa wuxuu leeyahy فرق بن معين إن معين فرق انتيس بين مثله ونحوه وبين قوله مثله ونحوه ونكي محدث كورنا يكلا فرق انتن وكلا فرقيي مد ويروا بنايا من ما بنانا أوليا يصح ويصح فرق قاسي على من الرواية بالمعنى هدان كسر عنه inaan macna wax lagu warin karin markaasay sax ay too midlahuna aan odhanayna waa lafdigii oo dee markaa macna kuma inaan warinoo saasay u bannaan tahay naxwahuna lafdigii isma waafaqsano oo macnaha ayuu ka waafaqsan yahay oo dee macnana in wax lagu wariyaa ma aha markaa farqigu halkaa waa hagaagaya waa bannaanaanaya fa ama calaa jawaasiha ama iyada haddaan idhaahno macna wax waa lagu warin karaa ama calaa jawaasiha calaa jawaazi alriwaayati bilmacna falaa farqa milahu iyo naxwa wax udhexeeyaa ma jirto dee waa ta aynu soo marnay baa laba sheekhood lafsi xadiidkii laba lafsi kala lahaa in la jamcin karo oo midkood lagu kaaftoomi karo kii kalena riwaayadiisu ay noqon karto ama xadiidkiisii ee mid macna lagu wariyay ay noqon karto labadiinoo loo wada isnaadinayo waa taa aynu soo maray horena waa tii alriwaaya bilmacna iyo culimmadu shuruudii ko ay u xadideen un aynu soo aragnay marka haddii aan taas ku soconno alriwaaya bilmacna inay bannaan tahay dee wax farqiga udhexeeya ma jirta mid kastaba waa la isticmaali karaa matnigii oo lasoo qaato ayuunbaa la isticmaali karaa wey qaala alxaakimu xaakim wuxuu yidhi yalzamu waxaa laazimaya alxadiisiya ruuxii xadiidka ku shuqloonaa weye ninkaa xadiidka loo nisbaynayo ee cilmigan xadiidka ku shuqloon min alitqaani xagga itqaanka iyo dabdiga waxaa kaba laazimaya an yufariqa inuu kala farqiyo bayna milahu wa naxwahu dee waxaan lafdigii horaan ku lafasiraya si ay kuba soo arooreysay milahu si lafdiga marka xadiidka la sheegayo ay u soo arooreysay laakiin dee halkan waan jari lahaaba haddaan bayna mili wa naxwi ee lafdigan ah milahu marka saas oo kale xadiid dee inta sanad la sheegay sanad kale iyo mati kalena ay kaba horeeyeen iyo wanaxwahu inuu kala farqiyo milahu iyo naxwahu ayaa waxyaalaha xagga itqaan iyo dabdi ahaan ruuxii xadiisiga u laazimaya kaba mid ah oo falaa yaxilu ma xalaal maaha ma uma banaana an yaquula inuu yidhaaho milahu inuu yidhaaho uma banaana ilaa ida ittafaqa labadan xadiis inay isku waafaqaanun mooye fi lafdi lafdiga ay iskuba waafaqaan wayaxilu waa jaa-izo waa bannaan yahay naxwahu an yaquula naxwahu naxwahu inuu yidhaaho waa bannaan yahay ida kaana bimacnaahu hadduu xadiidkan dambe kii hore macnihii leeyahay oo xaggii macnaha iskaga mid yihiin ujeedadna waa arrintaa horeynu soo marno wuxuu leeyahay in milahu iyo naxwahu farqi baa u dhexeeya ninkii xadiis ku shuqloonaana umuuraha inuu cinaayoodu dabdiyu sugana weeye oo hadduu isticmaalayana uu arrinkaa ilaaliyo oo a milahu marka la odhanayaana waa markay labadoodu isku lafsi yihiin marka naxwahu la isticmaalayaana waa marka macni unay ku kulmayaan laakiin ay wax ku kala duwayin ay jirto iyaanu isagoo ay labadii lafsi isku mid yihiin naxwahu isticmaalin isagoo labadii lafsi aanay isku mid ahayn ayaanu milahu isticmaalin arrinkaa ninka xadiisiga inuu ilaaliyo oo umuuraha uu dabdiyo taas baa adigu ay tahay waana umuurihii horubu inoo sii adkeeyo athani cashara farci labiyo tobnaad idaa dakara hadduu sheego waa raawiga alisnaada isnaadkii uu sheego wa bacd almatni iyo matniga barhkii uma qaala uu yidhaaho wadakara alxadiisa waa cibaaraadkan alxadiisa ama alxadiisa mutawalan alxadiisa bituulihi ama dakara alxadiisa iyo alxadiisa keliyaba macnaa atima alxadiisa ama akmil alxadiisa iyo wax laba mida saas uu yidhaaho faaraada uu doono asaamicu kii maqlee saa kuba maqlay riwaayatahu xadiiskaa warintiisa isagoo sheekhaa kaba warinaya bikamaalihi dhammaantii uu wariyo fa huwa kan dambe ayaa awlaa kaga mudan oo kaga xaq leh bilmanci in la diido min qowlihi waa ruuxa raawigaa ama sheekhaa qowlkiisii uu odhanayay markuu xadiis kale sheeg sanad labaad sheego milahu uu odhanayay wa naxwahu naxwahu uu odhanayay isagaa kaga xaqle mancinta maxaa suuradana ay tahay maalan sheekhaagii baa waxaad ka maqashay sanad buu dhammeeyey markuu sanadkii dhameeyey buu matnigii qaybun kaba sheegay waaba isagoo markuu sanadkii wada aqriyo yidhi bunya alislaamu calaa khams shahati an laa ilaha illa allah وأنه بحرصه وإقام الصلاة انت أسنبود يتيجي الحديث انت كلا كمان مقلين قيب كم إذا حديث كون بوشي وقيبتي كلنا عبارة سوى ما الحديث هي أي مركا الحديث بطوله هي وحلا ومدع يوم بويري أديك ما مركا واحد دونتي سند كي انت تضميصو سند كي ودمينيسا كل يوم تجي انت تضميصا دونتي شيخينا عفونا من نواد ليضي ننكي واتكسر نقنيسا إساقنا قيب ومدكوان مقشي انت كلنا الحديث أم بويري مركا واكي دمبي إساق كورن يا دوني إنو حديث كي اسكا دميو والصورة waxa weeyaan wuxuu leeyahay haddii taa hore marka uu yidhaaho milahu la manciyayoo barhkood ay manciyeen tan baa mancinta kaga sii mudan sababtuna waxa weeye suuradaa hore matn aad wada maqashay baa jiray oo xad sanadkii hore matnigan la socday waad wada maqashay adigoo maqtaasi ku horreeyey ayuu sanad labaad intuu sheegay ayuu milahu yidhi waxaan uu ku ixaalaynayana waa waxaad dhammaan wada maqashay halkanse maqal ma jira tatimadii ina maqal maba jiraad maqashay xadiidkii qaybun baad kama maqashay qaybtii kalena alxadiida buu yidhi markaa iyada qaybtan dambe sa taa hore maqalkaa ku horreeyaad wada maqashay ma jirto tanbaa deeta maxay keenaysaa haddii suuradaa hore la diido dee tanna inay kaga sii mudan tahayba ina tan iyada maba jiraan xadiidka tartiimadiisi inaad maqashay ka hore xadiidka o dhan baad wada maqashee haddii la baneeyana balqolooyinkii baneeyey waxaweye kole duu xadiidku macruufiya way noo soo socdaan oo wejkan uu leeyahay fa huwa awlaa bilmanci min milahu wanaxwu markaa milah ama naxwu la isticmaalayo oo min qowlihi waa ninka muxadidkaa qowlkiisii odhanaya milahu xadiis dee sanad dhammaadkii aw naxwu mancintan uu leeyahay isagaa kaga mudan wejkiis waa kaa oo milahu aw naxwu xadiis buu hayay matniga u wada maqlay halkanse qayb unbuu maqlay qaybtii kale way ka qarsoon tahay ama dee ma ogaba oo way kaba maqan tahay famanacahu markaa waxaa diiday in iyada ujeeddadu la taam yeelo si uun ha ku wariyo oo haba yidhaaho dee sheekhu wuxuu yihi alxadiida tatimadiisna waa saa iyo sidaa laakiin yaanu isagun kaba soo naqlin waxa manciyay alustaad abu isxaaq horena waan usoo arrinay su-aalo la weydiiyo nin muxadisi weydiiye oo nin fiqiih oo suuriya ayay tani kuba jirtay waa jaazahu laakiin waa baneeyey tatimadaas iyo xadiiskii inuu iska wada dhammeeyo isagoo sheekhiina kaba soo naqlinaya al ismaaciiliyu ismaaciili goormuu baneeyey idaa carafa hadduu garto oo uu garanayo almuxadisu ninkii xadiidka marka hore sheegay iyo wasaamicu kan isna maqlayay ee marka dambe doonaya inuu xadiiskii oo dhan wada wariyo sanadkii kuma wariyo dalika alxadiisa xadiidka hadday maalan isla garanayaan macnaa waxa weeyaan ismaaciil isagu wuxuu leeyahay haddii bal maalan ninkii hore ee xadiidka alxadiisa isticmaalayay iyo kan dambe doonaya xadiiskii inuu dhammaysto sanadkii ku dhammaysta labadiiba xadiiskii way hayaan way garanayaan iyada markaa ishkaal ma jire waa wuu taam yeeli karaa inay qaybba markanuu leeyahay alxadiisaba waa nooc ijaazo xadiiska sii dhameeye weeye xadiiskii sii wadunbaa meeshii taalo waa nooc ijaazaa meeshii jirta laakiin haddaan garashadaasi jirin dee iyada taa kuma warin karee sidaa kuba gaabsado marka wuxuuhi walixtiyaatu hadalkii ismaaciil halkaasuu inoogu joogaaye sa ixtiyaadka badan ay kuba sugantay ujeeddadu ruuxuna muraadkiisiina ugu xasilayo xadiidka ikmaalkiisiia dee xaaladii hore uu ku wariyeyna uuu sheegayo een mancintan barhkood ay manciyeenna uu uga badbaadayaa waxa weeye an yaktasira inuu ku gaabsado cala almadkuuri intii la sheegay sheekhu sheegay uma yaquula uu yidhaaho qaala sheekhi wuxuu yidhi wadakara alxadiida intaasna waa intii uu yidhi soo mahayn haddaba imikusan taamyeelaya wahuwa xadiidkuna wixii adugu harsanaana haakadaa saa weeye ama tatimadiisu saa weeye inuu taa yidhaaho ayaa ixtiyaadka uu kuba sugan yahay taaba wey macnaa uu xaqiiqadii caddeeyey xaaladii waaqicusuu ahaa markuu intii ku gaabsada yidhaa xadiidka intii ka maqnaydna ama tatimadiisu ama xadiidkiina sidan weeye usaa dee kuba yidhaa sheekhina markaa uma nisbayn oo umuu tiirin oo dee bal matalan xadiidka kamaalkiisii w waidaa juwisa haddii laba baneeyo idlaaquhu idlaaqii oo isagoo bal matalan uu ruuxu ku maqlay un alxadiida aynu isaga badnayno maanta oo loo baneeyo inuu xadiidkii taam yeeli karo oo uu sheekhiina kama warin karo fa taxqiiqu qowlka adigu muxaqaqa ama taxqiiqu uu kuba sugan yahay waxa weeye annahu waa intan dambe oo xadiidka takmiladiisu biariiqi lijaaza marwiyun mid la warinayo weeyo sheekhii lagaga warinayo biariiqi alijaazati alqawiyati ijaaza xoog leh dariiqeed waa ijaaza adag maanta halkan dariiqeed baa lagaga warinaya wa fiima wixii lam yadkuru sheekhu sheekhu aanu sheegin walaa yaftaqiru markaa qadarkan aanu sheekhu sheeginna waayo waa tan alxadiiabaaba dee iska ah si inan uu idmayo inuu taam yeelo oo uma baahna ilaa ifraadihi inuu ku gooni yeelo bilijaazati sheekhi inuu yidhaha intaa kalena waan ku ijaazeeyey uu ijaaso ku gooni yeelo taasi waxba looma baahnee raacintan uu raaciyo waxa uu maqlay isagu ama uu ku dul aqriyey biduuni ifraad shay muktafara weeye halkan oo bal waxa weeyaanun sida ixtiyaadkii inoogu sugnaa wuu inoo sheegay masalan haddaan idhaahno maya waa iska jaais xadiidka waa xadiis macruufa alxadiidana waa kan yidhi waa fasaxid uu fasaxay inuu xadiidka xaggiisii kaba taam yeelo dee baqiyadiisiina xadiidkii waa wax la garanayo haddaan idhaahno markaa marka dambe intuu iska taam sheekha can fulan yidhaabuu xadiidkii sanadkii iyo xadiidkiiba iswada raacinayaa isagoo dhan isagoon ina caddayn oon odhan sheekhu sidaasuu yidhi tatimadiisna waa taa aan idhaahno arrinku wuxuu noqonayaa un qaybtan hore uu maqlay mooyaan ama uu ku dul aqriyay mooye qaybtan alxadiida uu yidhee maqnayd sheekha wuxuu kaga warinayaa ijaazo xoog leh sababtuna waa ijaazo aad u adag tani oon u baahnayna in gaar ahaan loo sooco intii kale looga sooco laydhaha qadarkaasna waan kuu ijaazeeyey sababtu noocan alxadiisadan ayaabay nooc idan uguba sugan yahay oo markaan uma baahna qadarka yaree koobani in laydhaha intan si uu sheekhii ugaba warin karo ay u noqon karto wuxuu sheekhii uga xambaaray ijaaza ha raacdo lama odhanayo taasna macnaa waa wax iska sahlan oo fududba wey athaalisa cashara faracii saddexiyo tobnaad qaala sheekhu waa ibnu salax wuxuu yidhi aldaahiru qowlka daahirkii annahu laa yajuusu inaanu bannaanayn weeye tagyiru qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam markaa cibaaradan ah qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam in loo dooriyo loo bedelo ilaa qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam walaa cagsu cagsigiina oo ah qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam haddii wixii aad maqashay uu ahaa ama kitaabkaagii iyo asalkaagii uu kuba sugnaa in dee qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam lagu bedelaa taasi inaanay bannaanayn baa daahir oo ibnu salax qowlkiisa wain jaazad haba bannaanaato alriwaayatu bilmacnaa macna in wax lagu wariya haba bannaanaatee laakiin tani waa inaan laysku bedeli karin sababtuna liikhtilaafi waa kan marka la eego in madkuurkan oo ah alrasuul iyo annebi iskhilaafka ay iskhilaafsan yihiin macno ahaan oo dee bal matalan tacriifkii iska mashhuurkaa markaan qaadano rasuulkii la yidhaha waa ruux loo soo waxyooday dee ama dee sanoo kale sharci adigu waxyu u yimi si uu dad kale u gaadhsiiyo nebigiina lagaba dhigo ku isaga waxyuuba yimi si ugu camalfalo uun oo isaguun uguba camalfalo taa lagu kala farqiyo rasuulkii waxaa ku sugan macno ziyaado ah oo nebiga kuma sugnayn oo dee taasay kaba cabiraanba kullu rasuulin nebiyin walaysa kullu nebiyin rasuulan bay markaa noqonaysaa marka iskhilaafkaa xaggaa macnaha jira daraaddeed ayaanay imika halkan la odhanaynba dee waa macnaa lagu wariyey oo markaa kol haddii macna wax lagu wariya ay banaanayd tana way bannaantahy lama odhanayo macno kii hore ka siyaadsan baa midkood kuba sugan iskhilaafka xaggii macnaha jira saa daraaddeed wixi uu sheekhiisii kaba maqlay ama asalkiisii ugu qornaa ee ahaa ama qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam yaanu halkii beddelkeedii intuu taa masaxo qaala rasuulullahi ku qorin ama aanu u aqriyinba hadday qaala rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam ahaydna qaala nebiyu yaanu odhan waa sidii ibnu salax isaguu kuba tegey dee culimmada qaar umuuraha ilaalin jirayna way jireen oo cibaaradii sheekha uun ilaalin jirayoo haddii cibaaradii isagoo kitaabkii sii qortay oo xadiidkii qaala nebiyu sala allahu caleyh wasalam sii qortay markii majliskii la yimi sheekha ee sheekha kitaabkii laga dul aqriyayay sheekha laftigiisa uu noqdo kii hore mid ka duwan way bedeli jireen oy doorin jireen oo waxay waafajin jireen kaa sheekhu uu kuba dhawaaqayo iyadoo markii hore nuskhadu ay uba qornayd bal markaa taas sababtan uu ku cileeyeyna waa arrintaan aragnay ibnu silax ku cileeyey lakiin wuxuu yihi nawowi raximah llahu tacala wasawaabu qowlka sawaabki wallahu aclam jawaazu maanta inay bannaan tahay weeye hadday qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam samaacaada ama riwaayadaada ahayd od qaala rasuulu sala allahu caleyh wasalam aad tidhaahayd waa shay bannaan sababtuna waxa weeye liannahu halkan marka nebi iyo rasuul la tacriifinaya waa baab kale ee la leeyahy nebi iyo rasuul maxaa u dhexeeya halkan laakiin ujeedo keliya meesha jira maqsuud keliyumbaa jira oo ah in xadiidkani rasuulkii ilaahay loo nisbeeyey marka haddaan nebi nidhaa iyo haddaan rasuul nidhaaba maqsuudkii baa inoogu xasilaya waa qaa'ilka xadiidkani inuu rasuulka ilaahay iyaanu cid kale ahayn markaa tan ka cabirnaba muraadkaa waan gaadhaynaa wix isbeddeloo markaa jaanibkan maanta kelimadan ama nebi ama rasuul kaga imanaya ma jirto liannahu laa yakhtalifu isma khilaafayo bihi waa marka la eego laftiga nebi madkuurkaas ama rasuulka hunaa meeshan macnan waayo macnaha ahaa waa idaaf nisbat lqowli ilaa qaa'ilih oo inaanay cid kale ahayn oonu mawquuf ahayn maqduucna ahayn oo rasuulka ilaahay xadiidkiisii yahay ayuun baan mid kasta ka faa'iidaysanaynaa marka wax isbedelo maanta tan ma jira ma jiro tafriiqaasi waa baab kaluu noqonaya marka qaladay taa tahay wax ba'si kuma sugnaa haddii iyadoo aada maqashay qaala nabiyu sala allahu alay wasalam aad qaala rasuulilahi u bedesho wax farqigo adigu marka wax ba'si oo ku sugani mama jiro wa huwa markaa in laysku bedeli karaana oy taasi bannaan tahayna madhabu axmed bni xambalin wa xamaad ibni salamata waalkhadiibi a'immada oo iyagu agtooda ay ba ay taasi kuma bannaanayd bal wax naqli taa ka duwan baa sharaxa kuma sugan oo imaam axmed laakiin istixbaab ahaan bay ku xambaareen waayo tan baa isagana lagaba soo naqliyay mar la weydiiye wey araabic cashara faracii afar iyo tobnaad ee ugu dambeeyey furuucdii bal markaa baabkan dheeraa ama noocan dheeraa ee sifadii riwaayada anwaacdii kitaabka marka la eego ugu daqiiqsanaana dee kii ugu dambeeyeyba noqonaya markayna eegno afartii nooc ee siraacay imika kan imika ugu dambeeya oo anwaacaha u yar dee inta badan mumaarasadeenna iyo camalfalkeenna ayaa aada uguba yar ama camalfalkiibaa kuba yaro taasaa markaa fahamkiisu suwar badan ay iska yar daqiiq uu noqonaya ama fahm yar xeel dheer oo fiiro badan u baahan oo waxaanad camaliyan u fulinahayn oon hortaada imanahayn amaanad ku dhaqmahayn oonad mumaarasaynaynin haddaba farci afariyo tobnaad idaa kaana hadduu ku sugnaado fii samaaci raawiga samaaciisa iyo maqalkiisaas bacdulwahni wahni bacdigii waa dacfi wax kaba mid ah wahnigu waa dacfigii manaa ujeedadu san uu xadiidka uu ku maqlay ayaa dacfi ama khalal ku sugan yahay nooc dacfi unbaa kuba sugan maxaa dacfigii horeynuu soo maray mudaakaradanu inoo soo wadaa kaba mida waxaa kaba mida iyadoo majliskii markaa la joogay ninkii daalibkaa iyadoo qiraa'adii xadiisku socdo uu seexanayo ama uu lulaysan yahay waa nooc dee waynu soo marno nooc dee waxa weeyaan musa tasaahul oo ama sheekhii lagu dul aqriyayey ee la doonayay waxaan lagu dul aqriyaya haddii uu dee khada jiro haddii wax jiro inuu soxo ayaaba isagii ama kitaabu ku mashquul yahay cid buu la sheekaysanaya waa lulaysan yahayba umuurahaas horeynu u soo marayo waa nooc bal matalan dacfi oo kale nuskadan lagaba warinaya nuska saqiimoon muqaabalo lahayn hadday tahay waa nooc dacfi ama nooc wahni bay noqon haddii ruux musaxifa ama laxaana ka wax aqriyaya uu yoo dhici karta akhdaa kala duwane ay soo gelaysa casharka aqrintiisii waa nooc wahnibaa kuba sugan bal umuuraha adigu dacfiga iyo khalal uu riwaayada ugu sugan yahay khaasatan marka riwaayo loo jeedo ayaa wax ka mida ayaa riwaayadiisii dhacay isagiina marka dambea laga warinaya muxuu yeelayaa fa caleyhi korkiisa waxa ah bayaanuhu caddayntiisa uu caddeeyo inuu caddeeyo xaala riwaayati riwaayada xaaladeeda oo haddii uu waxaa ka aamusoon u sheegin nooc tadliis weeye oo nooc tadliis bay noqon ee waa inuu markaa dambe isaga laga warinayo arrinkii caddeeya wa minhu waxaa kaba mid ah dacfigii weeye wahnigii waxaa kaba mid ah idaa xadaahu sheekhiisu hadduu ugaba u waramo isaga min xifdihi korkiisa kitaabkiisii ma haysto axaadiis uu xifdisan yahay weeye fi lmudaakarati fi xaali lmudaakarati mudaakara xaaladeed oo waxa weeye dee bal matalan marka dersi oo kale lagu soo talagalay sheekhina isticdaad buu u leeyahay oo xataa korkiisa ha ka aqriayo ama is wuxuu xafidsan yaha dhegaysanaya waa wuxuu usoo diyaargaroobay oo uu la socdo alfaad iyo wax kasta ilaalinayo taasi daalibkiina isaguna waa u diyaargaroobay ee laakiin bal matalan sheekhii unbaa meel lagula kulmay dersi uu ku talagelay ma jirto nin kaleo ama dadkii kale ay kulmeen unbaa mudaakara ay timi iyo dee in la matalan la soo qaado oo dabal matalan mas'alooyin ama dee mawduuc axaadiiseeda bal baab baab fulan oo kale oo ninka nebel axaadiis wixii uu kaba maqlay uu sheegaya kii kalena uu sheegaya habkii mudaakiradooda uba dhici jirtay dee markaasoo kale xifdigiisii buu sheegaya xifdi aan ayuu kaba warramaya xifdi aan loo dee arrinkana isticdaad iyo diyaargarow dersi ma jiro wax lagu sii talagalay maaha marka qaaliban kolkol xifdiguna waa khawaab bay yidhaahaane kolkol waxaa dhici karta tasaahul baa dhacaya alfaadi inaanay sideedii noqon baa dhici karta inaanu xadiidkii dee waa hayaaye isagoon sidiisii u wada sheegin inuu sheego oo maqsuudku waxa weya in xadiidkaasi inuu soo arooray ama uu fulan kaba maqlay ama baabka axaadiidaasi ay jirto unbay isu sheegayaan ay ku mudaakaroonayan marka taasoo kale waa xaalo wahni bay yidhaahaan a'immada qaarkoodna siduu inoo soo wado dee way diidi jireenba axaadiisa caynkaasee laga maqlay in laga wariyo oo majlis mudaakaro oo culama ay mudaakaroonayso wixii laga maqli uu sheegaya in laga naqliyo way diidi jireeno waayo wax nooca ku talagal baan jirin xifdi markaa kolkolna waxa dhici karta sidii dee kitaabkii uguma qorna san u haya inay kaba dunaato haddaba haddii arrintu taa tahay uu sheekhiisa dersi kagama maqle mudaakaro kaba maqlay falyaqul ha yidhaaho xadaanaa fi lmudaakarati waa noocii bayaakii mudaakaro iyo xaalo mudaakara iyo xadiidkan sheekh fulan kaba maqalnay kama facalahu la'immati imaamyadu si ay sameeyeen ay yeeri jireen wamanaca way manciyeen jamaacatun jamaaco minhum a'immada kaba midi alxamla werin canhum iyaga xaggooda wax laga wariyo cabdiraxmaan ibnu maadi iyo cabdullahi ibnu lmubaarak iyo rag waaweyn ayaaba diidi jiray xaala lmudaakarati xaalada markaa culimadu ay kulmaan ama ninkii caalimka iyo dalabadii cilmi ay kulmaan dersi aanay ahayn laakiin dee masaa'il cilmi lagaba faalloonayo la baxsinayo ee uu ninku adilo iyo axaadiis uu maqlay sheegayo in wax laga wariyo taa wax lagaga wariyo way diidi jireen marka nooc wahni baa jira waa xagga isticdaad la-aanta iyo umuurahaasu kaba imanaya ha caddeeyo ha yidhaha xadaanaa fi lmudaakara dee kolkol haddii dee waxyaala khalal kala jirayna ha sheego waida kaana alxadiisu xadiisku hadduu yahay can hiqatin waa xadiidkan haddii uu yahay mid laga wariyay waaye marwiyan can hiqatin ruux lagu kalsoon yahay iyo wamajruuxin ruux daciifa aw hiqatayn ama laba shaqsi oo lagu kalsoon yahay baaba lagaba wariyey fala awlaa sidaa fiican an yadkura maa labadiiba inuu magacaabo weeye oo uu fulaan iyo fulaan yidhaaho fain iqtasara hadduu ku gaabsado calaa hiqatin ruux lagu kalsoonyahy labadii mid ahaan inuu kuba gaabsado kii hiqada ahaaya fiihimaa labada suuro waa markaa hiqa iyo majruux laga wada warinayo iyo markan laba hiqa laga wada warinayo lam yaxrumtaasi xaaraan ma aha wey maxay suuradana tahay xadiis baad maqashay waxaad ka maqashay laba sheekh baad ka wada maqashay laakiin xadiidka sidaad u maqashay ma aha kanna inaad qayb kala maqashay kanna qaybtii kale uu ku taab yeelay kanna waad ka wada maqashay isagoo dhan kanna isagoo dhan baad kaba wada maqashay laakiin labadoodiibaaba laba nidaa nin hiqa ah ama se waa nin daciifa iyo nin hiqa ah suuradaas oo kale dee haddii aad labadii waxa fiican inaad xadaanaa fulan wa fulan tiraahid ood xadiidkiina sheegtid hadday doonto barhkood macnaha soo galo ha lagagaba warinayo waxaa kaloo iyadna bannaan kol haddii xadiidka mid kasta isagoo dhan uu leeyahay inaad midkood ku gaabsatid oo suurada dambe dee markay daciif iyo hiqatay kii hiqada ah aad kuma gaabsatid hadday laba hiqatayna mid ahaan aad kuma gaabsatid oo xadaanaa fulan aad tidhaahid kii kalena aad iskaga aamustid way bannaan tahay ee waa marka mid kasta xadiidku uu dhan yahay waayo kol haddii xadiidkan uu dhan yahay dee dhib ma laha ee taa hore waxay leeyihin waxa fiican in labadii la wada sheego waxaa suurtagala si un in xadiidkii qayb markaa ama alfaada kaa kale lahaayee laga aamusay eeg kaa kale in la sheegini lahaa inay ka soo raacdaa suurtagala dee markaasna ninkan waxaanu dee nooc idraaj uu xadiidkii kuma sugan yahay bal markaas saasay u roon tahay in labadiiba la wada sheego haddii laakiin midkood uu kuma gaabsado oo midun uu sheego iyada dhib ma laha kol haddii uu kana ama hiqadii sheegay iqada iyo daciifka kalena dee labadiiba kii la sheegaaba waa kii kale unbe marka bal taasi dhib ma laho macnaa ujeeddadu waxa daahira inay labadii riwaaye ay iskuba mid yihiin in kii kale riwaayadiina inaanay waxba aanay xaggan kagaba sugnayn baa daahira oo qaaliba sida la filayo saa daraaddeed way bannaan tahayba laakiin marka maxaa sheegi jira xagga sharxan inuu kuma sugan yahay muslim ibnu xajaaj oo kale ayuu leeyahay wakana muslim ibnu xajaaj fii mili hada rubama asqada almajruuxa wayadkuru hiqata waxaa dhacaysayba muslim ibnu xajaaj tan oo kale hadday qabsato oo xadiidkii sanadka hore ayaa waxaa ku wada sugan dee sheekhadiisa maayo ragga kaba dambeeyey laba nin oo laga wada warinayo xadiidkii oo midkoodna hiqo yahay midna daciif yahay inuu kii daciifkaa tuuro kii hiqada ahaana uu sheego welibana laakiin dee kama aamusayo uu yidhaaho wa aakharu oo maalan dee waa xadaanaa fulaan wa aakharu hebel iyo nin kale taa uu yidhaaho waakharana waxay kinaaye ka tahay ruuxii majruuxaabay kinaaye kaba tahay waxaana ibnu kasiir yihaa qaaliban muslim hadduu sidaas sameeyo wuxuu u jeedaa aakharku waa ibnu lahiica laakiin haddana malihin waa haalib oo aada uguma badna kitaabkiisa ee dee isaguba bukhaari baa sameeya oo nasaa-i baa sameeya rag kalaa la sameeya ee bal matalan markaa waa aakhar uu yidhahaa muslim ee kitaabkiisa sanadkiisa dhacdo ayay kaba cabiraan ninkaa dee xifdi xumo iyo waxyaale loo daciifiye cabdullahi ibnu lahiica inuu yahay ninkaasi taas bay kaba cabiraan marka khadiib buu inooga soo naqlinaya hadalkaasi wax faa'iiduu leeyahay ma jirto waa aakharudan laakiin bulqini ayaa wuxuu leeyay maya faa'iida waa leeyahay oo xadiidku sanad labaad inuu leeyahay way inoogu sugnaanaysaa arrin kalena way inooguma sugnaanaysaayo kan la ibhaamiyey dee nin majruuxa inuu yahay cibaaradan ibhaamka waxa keenay baa inooguma sugnaanaysa bukhaari naftiisa isagu weliba waa ku soo noqnoqotaa kitaabkiisaoo meelo kala duwan bay dhacdaa isagoo laakiin halkan waa akharu muslim kaba cabiray kaba cabira wagayri khaasatan xaywo oo kale nin layidhaha xawat bnu shurax waxaa meelo dhowr ah oo soo noqnoqotay kitaabkiisa ee sanadka dhexdiisaana ku jiraaye can xaywata wagayri xaywo iyo hayrkii cabdiraxmaan ibnu shurax oo kalena meelay dhacday can cabdiraxmaan ibnu shurax wagayrihi waxaanay culimmadu kuba fasireen meelahaas oo dhan keyrka la ibhaamiyey inuu ibnulahica yahay waa keyrka la ibhaamiyey laakiin dee xadiiskii oo dhan ninka kalena waa wariyey waxba markaa ishkaal ma jiro waa sanad labaad oo xadiisku leeyihin bay ishaarayaan dhibtu waxay iman lahayduun haddii xadiiska qayb kaba mida uu la gooni noqday ninkaa kale ee la ibhaaminayaa oo dee nin daciifiya bal taasi iyada waa mid oo waa suura waidaa samica hadduu maqlo bacda xadiiin xadiis bacdigii min sheekhin sheekh uu kaba maqlo wa bacdahu barhkiina min aakhara mid kale uu kaba maqlo farawa uu wariyo jumlatahu xadiiska jumladiisiiyo dhammaantii canhumaa labadoodiiba uu ka wada wariyo mubayinan waa xadiiskoo wada dhan uu ka wada wariyo labadoodii mubayinan xaalu yahay mid caddaynaya ana bacdahu barhkii can axadimaa midkood xaggii inuu kaba ahaaday wa bacdahu barhkiisa kalena can ilaakhari ka kale oo xadiiska qaybna hebel baa leh qaybna hebel baa leh manaan u kala soocin oo mu odhan qaybtaa iyo qaybtaasay kala leeyihin jaaza suuradaasna way bannaantay talan saxiixa bukhaari iyo muslimba waxaa kuba sugan xadiidkan ifkiga macruufka ee mashhuurkaa zuhri wuxuu yidhahaa xadaanii curwata wa saciid ibnu lmusayibi wacalqamata bnu waqaasin wa cubaydullaahi bni cabdillahi bni cutbata can caaishata markaasaa wuxuu yidhaha wakullun qad xadaanii daa'ifata min xadiisiha mid kastaaba qayb xadiidka ka mid uu sheegay isagaa isku buuxiyey xadiidkii barhkiiba barhka kaleu galay laakiin intuu oo rag wada aimo ah waxaanu yidhaha dee barhkooda xadiisoodana dee adigu markaa isagu malaba kala xistisnaaye laakiin inaga qadarkii inoomuu kala sheegin xadiidkii oo dhamina marka raggaas buu u qaybsan yahay say u kala leeyihiinna ma ogin markaa suuradaasoo kale weeye marka wuxuu leeyahay iyadna way iska bannaantay kol haddii raggani wada siqaadayihiin dad lagu wada kalsoon yaha yihiin bal masalan way wada bannaan tahay uma yasiru wuxuu noqonayaa kullu juzin juz kastoo minhu xadiidkii kaba midi kaanahu si wuxuu rawaahu wariyay can axadimaa mid ahaan uu kaba wariyey mubhaman xaalu yahay axadkaasi mid aan la magacaabin oon mubham ahayn mubhama falaa yuxtaju lama xujaysanayo bishayin shay minhu xadiidkaa kaba mida in kaana fiihimaa labadaa nin mid ahaan hadduu kuba sugan yahay majruuxan ruux daciif wayajibu waxaana waajiba dikruhumaa kol haddii xaaladu tii horeo kale la mid maaha tan xadiidkii mid kastaaba qayb buu leeyahay marka in la sheego jamiican xaalayiin ama laba siqa ha noqdeen ama daciifa soo gale dhammaan in la wada caddeeyo mubayinan xaaliyahay mid weliba caddaynaya ana can axadihima wa ana bacdahu xadiidka barhkii can axadihima midkood xaggii inuu kaba ahaaday wa bacdahu wa ana bacdahu barhkiisa kalena can ilaakhari ka kale inuu kaba ahaaday oo waxay tahay suuradani way bannaantay baan idhi markaa khaasatan adigu bal maalan aanu nin daciif ku jirin horta isagoo qadarkiina mubham yahay laakiin arrinta meesha jirtaa waxa weeye marka tidhaa hebel iyo hebel baa xadiiskii midba qayb aan kaba wariyey qayb kasta waxaa ixtimaalaysa inuu kan yahay iyo inuu kan yahay marka qayb kasta kii isaga warinayay maanta mubhamba weeye oo jus kastaaba wuxuu ixtimaalayaa inuu dee mid ahaan riwaayadii ay tahay oo laakiin aan inoo magacownayn taasi markaa maxay keenaysaa haddii mid ahaani daciif noqdo xadiidka wada daciif buu noqonaya ina qayb kastaba inay riwaayadiisii tahay baa meeshii imanaysa taas haddii laakiin ay wada siqaad yihiin saa dee xadiidka ifka uba dhib ma laha waa caadi laakiin maxaa meeshii taalla kol haddii aan si aan idraaj u dhicin si aan riwaayadii shaksiga waxaan ahayn isaga magaciisii aanay u raacin in la wada sheego in midna lagaba tegin taasi waa mid iyo weliba in la caddeeyo si aan loo qaadan inay tani tahay midna inuu laftigii leeya midna macna uu leeya sida suuradii horeynu soo maray inuu caddeeyo midna inuu qayb leeyahay ka kalena qayb leeyahay oo xadiidkii midba badh uu leeyahay taa inuu caddeeya waa waajib waxaa kaloo waajiba in la wada sheega waa waajib waayo haddii mid ahaan la gooyo oo xadiidkii oo dhan lala yimaado waxay noqonaysaa qaybtiisii ayaa qoladii kale xadiidkoodii lagu soo siyaadiyey idraajkaasaa kuma sugnaanaya haddii bal maalan xadiidka qayb ka mida la gooyana dee lama garanayo qaybtan la gooyay inay qaybtiisii ninkaa la gooyay tahay iyo inay kuwan qaybtoodii tahay lama kala garanayo sidaa daraaddeed waa in la wada sheego lana caddeeyo mid kastaaba qaybta inuu leeyahay la caddeeyo wallah subxaana wa tacala acla aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atubu ilayk